halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mowjada gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahertis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad sidoo kale naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee fadhigiisu yahay rediyo ergo dhoto warji kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaadaha barnaamijka maanta ee raadiyo ergo waa talaado taariikhdu ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sanadkuna waa laba kun iyo sagaaliyo toban qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah kumanaan qoys oo ku barakacay daadad ku fatahay degmada bardaale ee gobolka baay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka puntland oo ka digtay dabeelo xoogan oo laga cabsi qabo inay ku dhuftaan deegaanada xeebaha roobab xoog leh oo ka da-ay deegaano ka tirsan gobolka gado oo roobyare ay ka jirtay sannadihii lasoo dhaafay haweeney lasoo xiriirtay raadiyo ergo oo sheegtay in iyada iyo qoysas kale ay go-doon ku yihiin deegaan u dhow magaalada baladweyne wararkii u dambeeyey ee fatahaadda webiga jubbo iyo deegaano u dhow magaalada kismaayona waad maqli doontaan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha wararkii qiimaha xoolaha codadkii dhegaystayaasha iyo barnaamijka gobaadna kama marna idaacaddayada marka horese kusoo dhowaada wararka arrimaha bini'aadamnimo ee maanta waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan taysiir
shan qof oo ku jiray dadkii ay shalay doonta kula qallibantay webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne ayaa maanta meydkooda la helay ilaa shalay waxaa socday baadigoob iyadoo ay dadku taagnaayeen meelaha uu webigu maro duqa magaalada beledweyne safiyo sheekh xasan cali ayaa rediyo ergo u sheegtay in dadka meydkooda la helay uu ku jiro guuleed ibraahim oo ahaa guddoomiyihii dhallinyarada degmada shibis ee muqdisho oo beledweyne u tegay gurmadka dadka ay fatahaaduhu saameeyeen sharmaarke khaliif xasan oo ka shaqaynayay xafiiska duqa magaalada beledweyne ganacsada shariif xasan ganey khaliif xasan oo ka mid ahaa shaqaalaha dowladda hoose iyo muscab xuseen oo ahaa wadihii doonta waxaa jira dad weli la la-yahay oo meydadkooda la baadigoobayo waxaa ku jira la taliyihii dhinaca haweenka ee madaxweynaha hirshabeelle dahabo xasan axmed iyo cabdi cabdulle kaynaan oo ahaa darawalkii duqa magaalada hay-adda oxfom ayaa sheegtay in siddeed boqol oo kun oo qof oo ku nool dalka koonfur suudaan ay u baahan yihiin gargaar cunno biyo iyo hooy warbixin ay hay-addu soo saartay ayaa lagu sheegay in dadkaas ay halis ugu jiraan cudurro iyo gaajo ka dhashay daadad ku dhuftay dalkaas roobab aad u badan ayaa ka da-ay sagaal iyo labaatan gobol oo dalkaas ah taasoo sababtay barakac baahsan guryo badan oo burburay iyo inay daadad kula tagaan dalagyo iyo xoolo badan iskuulle iyo xarumo caafimaadna ay xirmaan roobab culus ayaa weli la saadaalinayaa in ugu yaraan labada toddobaad ee soo socota ay kasii dii doonaan dalkaas hay-adda laanqeyrta cas ee caalamiga ah iyo bisha cas ee zambiya ayaa codsaday saddex milyan iyo shan boqol oo kun oo dollar si wax looga qabto cuntayari ay sheegeen inay saameysay laba milyan iyo saddex boqol oo kun oo qof oo ku nool dalkaas hay-adaha gargaarka waxay sheegeen roobabka oo yaraaday inay sababeen inuu baaba-o dalag badan hay-adda bisha cas ee zambiya ayaa laga soo xigtay abaarta oo yaraysay biyihii la cabayay inay keentay dadka xoolaha iyo duurjoogta inay isku meel biyaha u doontaan arrintan ayay hay-addu ka digtay inay keento cudurro iyo weeraro halis ah oo ka imaan kara dugaagga dalka zambiya oo tobannaan sano martigelinayay qaxooti iyo dad magangelyo doon ah ayaa dhaqaale xumada ka jirta waxay saamaysay nolosha guud ee dadka dalkaas dalkan oo dhaqaalihiisu uu ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha iyo duulimaadyada ayaa xasilooni darrida ka jirta ee sii kordhaysa waxay yaraysay dakhliga dadka soo gala dadka awooda ayaa inta badan waxay u lugeynayaan maalmo iyo toddobaadyo iyagoo aadaya meelo fogfog sida santiago oo jili ah sao paulo oo baraaziil ah iyo buenos aires oo argentiin ah si ay u helaan waxay ku noolaadaan wararka arrimaha biniaadanimo aad kala socoteen rediyo ergo waa naga intaas warbixinadeen oo maqal iyo qoraal ah waxaad ka heli kartaan barta aan ku leenahay internetka oo ah rediyo ergo dot o r g dhanka bogaga xiriirka bulshada ee facebook iyo twitterkana aad rediyo ergo ayaad nagu heli kartaan aan dib idinkugu celiyo leyle cabdi maxamed iyo faahfaahinta qodobada idaacadda ergo ee maanta
waa tahay dhegaystayaal waxaad nagala socotaan raadiyaha arrimaha bini'aadamnimo ee ergo haddaynu guda galno barnaamijka yagana kumanaan qoys ayaa ka barakacay daadad ku fatahay degmada bardaale ee gobolka gadow daadadka oo magaalada kasoo galay tog agmara ayaa galay dhammaan guryaha magaalada waxaana dadku ay ku qasbanaadeen inay ka cararaan guryahooda iyaga oo maciin biday bannaanka magaalada daadadka oo keliya barakacu ma sababin waxay biyaha daadadku burburiyeen musqulihii xaafadaha sidoo kale celal gacmeedyadii magaalada ee ay dadku biyaha ka dhaansan jireen warbixin uu arrintaa ku faahfaahinayo waxaa magaalada baydhabo ka soo diray waryaha raadiyo ergo muxiyudiin xasan maxamed lix kun oo qoys ayaa ka barakacay degmada bardaale ee gobolka baay markii ay magaalada ku soo rugmadeen daadad xoogan oo ka dhashay robab mahigaan oo ka dahay dhanka miiga sida uu raadiyo ergo u sheegay guddoomiyaha degmada bardaale maxamed isxaaq xasan daadadkan ayaa soo bilowday labaatankii bishan oktoobar iyadoo ilaa hadda ay biyaha dhex fadhiyaan xaafadaha bardaale bakhaaradii ganacsiga iyo guryaha ayay inta badan biyuhu galeen iyadoo ilaa laba boqol iyo afartan neef oo ari ahna ay ku dhinteen daadadka sida uu sharaxayo guddoomiyaha degmada bardaale daadadka bardaale kusoo rogmaday waxay ka imaadeen dhinacaas shabeelow waa meel konton kilomitr u jirto degmada bardaale khasaarahana kulleeda ilaa lix kun oo qoys ayaa ka barakacday sideetan dukaan camal waa saas waxyaala ka gaartay ilaa laba boqol iyo afartan neef oo ariga waa ku dhinteen marka dhibaato adag baa ka jirta meesha magaalada saddex kilomitr meel u jirto oo taaga ay saaran yihiin dadka meeshii hadda meel hadda biyaha biyo la filanayay ma aha roobna waa iska da-ayay marka dee kaysaanay kusoo galeen bardaale iyo daadahoo de aragtay dadka meesha ay joogaan marka bakhaar warkiisa maba yaalaba qoysaska ka barakacay daadadka bardaale ayaa deegaan kumeel gaar ah ka dhigtay bariga magaalada oo saddex kilomitir u jirta halkaas oo ah goob taag ah oo aysan saameyn ku yeelan daadadka socda roobabka deyrta ayaa weli ka da'aya degmada bardaale iyo deegaanada ku dhowdhow qoysaska qaar ayaa degan aqalo geedo ka samaysan oo ay ku dhisteen dhulka bannaan ee goobta ay u barakaceen halka qaar kalena ay tuulooyin isku muuqda oo bannaanka magaalada ku yaala ay ku biireen magaalada oo ka kooban afar xaafadood oo kale ah horseed waa beri oktoobar iyo axmed gurey ayaa laga barakacay laakiin waxay daadadku aada u saameeyeen oo dhammaan dadkii degganaa ay ka barakaceen xaafadaha waa beri axmed gure iyo horseed faadumo macalin cabdiraxmaan waxay ka mid tahay dadka bannaanka magaalada u barakacay waxay degganayd xaafadda horseed xilli habeenbar ah ayay sheegtay inay biyaha u soo galeen aqaladii ay ku jireen waxay xustay in habeenkii axaddii ee labaatankii bishan uu waaga istaag ugu bariyey iyadoo carruurta qaar dhabarka ku haysa waxaana subaxii soo badbaadiyey dhallinyarada magaalada oo ka caawiyey inay tagaan taagga dhammaan wixii raashiin iyo weliba aqabkii guriga u yaalay biyo ayaa qaaday waxay raadiya ergo uga warantay sida uu xaalka u ahaa markii ay daadadku soo gelayeen gurigeeda biyo una baraakyaal iyo mindiliyaala deganayni sarma qabna mindili baraak isardhaco jagaf walba joof dirsi dhace walba ma dhaafne sagaafeeg marengay galengay walaagi dhulbaniyaali oo dhuudhuniintaali galen wada kulli wala balbalinkan koobi wala qaadanlayo haye galen bisan agal agalka noo ari wala jagasa noo habeen dooreen noo ari wuriyeen wal ilaahay buu boqorkaa nin qadariya reeda arga dhibsho eedi eeda nin hasiyama eeda dhibsho nin haay magaalada meel ku fogaysin arooga meel ku fogaysin arooga wala abbaar ku leh digaagadaha ay sheegtay inay biyuhu la tageen waa ilaa laba iyo toban xabbo faadamo oo qoyskeeda uu ka kooban yahay sagaal waxay sheegtay in xaalad aad u adag ay ku haysato halka ay joogaan waxay tilmaantay inay hadda ugu daran tahay hooy la'aan cunno la'aan waxaan kala sheekaystay goobta ay joogaan sida ay uga nool yihiin una meelaha kaseen horta hata biimaka daadan horta saasile kaseen kooy doonana ma oshiinihi laaziman hata maka jaran hata maka gulgulahaayan hordhaamba biida horda anseeni hatan hata maniika jaran kufegesreed magaalada baarde lahambada fare meelaha maro bagdahay meelaha tik umba feegna maka jaran unta ma unta kale wari dhamna le alaalsadaa ma unta kaleedoy mala iifayla ma inte inte jara maay langurija ay kurooray isbuuya joglooda ay kuroori maay inte iifshanaka dhunka ayla iifare ma iif unta kushana may dhikaday waxa keliya ee ay dadku hadda isku caawin karaan waa dalag u badan masigo oo ah keydka ay qoysaska qaar ay ka dhigaashadeen beerahooda sidoo kale qaar ayaa tuulooyin u dhowdhow meesha ay degeen ka soo iibsada misigo digir iyo gelley marka laga tago daadadka barakiciyey qoysaskan waxaa hadda aad u adag inay magaalada adeeg u doontaan mar waxaa waddo kasta fadhiya biyaha daadka marna ganacsiyada ayaa xiran oo biyo ay wada galeen fiiday maxamed isxaaqa iyada iyo qoyskeeda oo siddeed qof ka kooban waxay maalintii tobanaad xaalad nolol xumo ku haysata duleedka bardaale waxay sheegaysaa inay uga daran tahay gaajada carruurta iyo hoyla'aanta waxay tilmaantay in xitaa haddii raashiinka guriga u yaalay uu u badbaadi lahaa uu xaalka iska fiicnaan lahaa fiide ayaa sheegaysa in habeenkii haddii ay helaan waxa ay cunto ahaan u isticmaalaan ay dabka shitaan laakiin badana waxaa carruurta lagu sasaba ayaa ah shaaha maadaama wax u soo badbaaday aysan jirin magaaladana weli aan la geli karin haddii ay wax ka soo iibsan lahaayeen haa golol mahaysan guri mahaysan admugoydaaye mahadle horta horta naftanay jar haa saasa halkanay waa biyohe horta naykinkooga nakeliyakinkooga haye agal malgaan dabmaygaan wallagaadi male naftana nabahi haye adreed alxamdulilah eed antabraysanmaanreed ilaahay laytuugu hayn yaaka digsi masaadaan haan digsi saadaan digsiga dhan biyo galay digsi masaadahaayan anoyooba yaryar kulligaba fuurkana kahaay siraaji yuusuf sheekh oo ka mid a ganacsatada raashiinka bakhaaradooda biyaha galeen ayaa raadiyo ergo khadka teleefoonka ugu sheegay in ilaa laba boqol iyo labaatan loor oo bariis bur iyo sonkor ah ay ka khasaareen kuwa oo uu lacag ahaana ku qiimeeyey afar kun oo dollar ilaa iyo boqol iyo toban loor boqol iyo labaatan loor horta kakasaartay horta kasay bariis iyo bur iyo sokoro haye Ah, intaas waa dhonka khasaaran wali kuyantaas korjay deerinaada oo hoos nuku khasaartay inay nuku faylo wada aragay horta kasay sida walfaayo ka jari walfaayo ka jari wala ku bedbaadi walaa la ka bedbaaday goortatin meel faraaga ee hoo la kagada madi lahalaygad ma falan minki hortisu biyo ma marahaaye meel kadhagaagobamale ilaa iyo ilaa iyo siyatumayda loor ka bedbaadi horta siyatumayda loor halka maska toosan mayb walaa bedbaadan fuusooyinkaas hadda wal iifi iifison walkula obsadi wal susrimiisii wal rasay bakaarka dhan fuusilaa ka rasay walaagayaali fuusooyinkaas idintiyo la saaray guddoomiyaha degmada bardaale maxamed isxaaq xasan ayaa sheegay in maamulka koonfur galbeed ay xaaladda meesha ka jirta ay kala hadleen hay-adaha isagoona xusay in hadda qoysaska barakacay ay halis nololeed wajahayaan haddii hoy iyo gargaar cunno aysan helin wallaahi horta waad dareemaysaa een caafimaad halgii saasoo kale u galay caafimaad in daawo degdeg horta lasoo gaarsiiyo in hoyi loo raadiyo een bacyaal iyo teendhayaal iyo bufte hoogta iyo in raashin ay cunaan saddexdaas hadda ugu daran may biila-aan baa jirto hadda biyaha hadda laga qaylan dhibaatada biyaha ay keeneen waxaa isku furmay musqulihii iyo iyo iyo daadkii baa isku furmay biyo ma haystaan een caalalkii gacmeedka ah meesha ka dhisnaa iyo musqule ayaa isku furmay marka hadda biyo ma haystaan biila-aanna way ka jirtaa meesha daadadka keliya barakaca ma sababin waxay biyaha daadadku burburiyeen musqulihii xaafadaha sidoo kale ceelal gacmeedyadii magaalada ee ay dadka biyaha ka dhaansanayeen ayay daadadku kormareen muxdin xusni raadiyaha ergo baydhabo
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
haddii aad doonayso inaad ka qayb qaadato barnaamijyada ka baxa raadiyo ergo ama aad ka hadlayso xaaladda deegaankaaga inaga soo wac nambarka gaaban ee laba kun labaiyo toban innaguna halkan ayaanu ka baahin doonaa codadkiina inta aynu awoodno maalin kasta wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka puntland ayaa ka digtay dabeelo laga cabsi qabo inay ku dhuftaan deegaanada xeebaha ee maamulkaas dabeelaha oo laga cabsi qabo inay ku dhuftaan gobolada bari iyo sanaag iyo deegaano kale oo xeebaha ku teedsan ayaa dadka looga digay inay ka fogaadaan meelaha xeebaha u dhow islamarkaana aanay badda gelin wasiirka wasaaradda maxamed cabdiraxmaan dhabanacad oo la hadlay raadiyo ergo ayaa sheegay inay heleen digniino ku saabsan in dabeelo ay kusoo socdaan deegaanada puntland wariyaha raadiyo ergo yuusuf cabdi shire ayuu arrintan uga waramay bismillahi raxmaan raxiim aada iyo aad ayaa mahadsantiin reeriyo erga waan idinkaga mahad celinaya waqtigeena sidaad xogtaba ku hesheenba waxaa jira maxaa la alarm ama fariimo kasoo dhacaya degdega inay jiraan dabaylo roobab dabaylo wata oo kusoo aadan puntland geeska bari gobolka gardafu dabaylahaas marka hore waxay ku wajahnayeen sida ay muujinayaan calaamadaha dhanka satellite-ka ee dhanka yemen hase yeeshee waxay usoo leexdeen dhanka maxaa la yihahda puntland ee gobolka gardafu waxaanu baahinay fariimo saakan dadka ugu degeyno hadday tahay dadka degmooyinkaas dega khaasatan dadka reemiyiga ee meelaha dooxooyinka deganaan kara iyo maxaa la yidhaha guud ahaan bulshada reer puntlandba khaasatan gobolka gardafu iyo bariyo inay muujiyaan taxadar dheeriya iyo ku talagal arrimahaasa ilaahay waxaan ka baryanaa in roobab khayr qaba oo degan oo aan dabaylo wadan uuna siiyo haddii laakiin ay dhacdo inay dabaylahaas yimaadaan in lagu sii talagalo oo dadku ay ka baxaan meelaha godan eh, iyo meelaha daadadku ay ku fatihi karaan intaba waqtiga ma la ogyahay marka waqtiga la filan karo ee dabaylahan ama duufaanadan iyo roobabka la socda Eh, siday muujinayaan calaamaduhu horta dabayshu waxay ku socotaa xawli badan kilomitr saacaddii ayay ku soconaysaa hadda sida ay muujinayaan satellite-ku Eh, waxaana kaloo la filayaa inay kusoo aadi karaan saac soo socota inay eh, kusoo aadayiin deegaankaas puntland marka eh, in tooghayn waxay rabaan dadku ay u tooghayaan arrintaas hadday tahay dadka kalluumaysatada ee doonyahoodu ay ku jiraan badda iyo hadday tahay dadka magaalooyinka degan xeebaha ku yaala iyo eh, dadka reer guuraaga ee meelaha dooxooyinka iyo tooga iyo degan intaba wacyigelin nooceeya baa dadka gaarsiiseen marka haddiiba xogta noocana idin soo gaartay idinka ka wasaarad ahaan dadkii sideed wacyigeliseen Eh, waxaanu isticmaalay eh, maxaa la yidhaahdaa qaabab kala duwan oo wasaaradda arrimaha guduhu ay u leedahay fursad inay gaarsiiso dadka fariimaha Eh, waxaa ka mid ah in degmooyinka guddoomiyaasha degmooyinka iyo gobollada iyo in fariinta loo sii mariyo bulshada si laftigooda ay ula hadlaan waxaa ka mid ah inaanu idaacadaha aanu dad kala hadlayno inta ay fursad u heli karaan inay dhegaystaan xogaha wasaaradda arrimaha gudaha waxaanu kaloo aad iyo aad ugu mahad celinaynaa shirkadda golis oo runtii saad ogtahaba dadka reer puntland ee dhammaantood ah, ama inta badanba ay haystaan eh, telefoonada golis kaararka golis marka fariin ayaan ka diray oo wasaaradda arrimaha gudaha ay ka diray oo dhammaan dadka loo dirayo marka waxaan rajaynaynaa in dadkuna ay isa sii gaarsiiyaan fariintaas oo qofba qof gaarsiiyo maamulka degmooyinka iyo gobolladuna ay iyaguna gaarsiiyaan dadka eh, reer guuraaga iyo intii ka gaari karaanba khaasatan dadka lagu ogyaha meelaha dooxooyinka iyo inay degaan iyo kalluumaysatada ku jira badda laba iyo toban sano baa ugu dambeysay baa la in la arko khatar noocana oo guud ahaan lagu arko xeebaheenna marka aad qiimayseen maxaa lagu tilmaamay xajmigeeda ama awoodda ama saamaynta ka dhalan kadha ka wasaarad ahaan iyo qolyahan saadaasha markii aad xogtooda hesheen Eh, waxaanu ku dhex jiraa baaritaan maadaama arrintu arrin cusub tahay eh, baaritaan badan baa lagu jiraa eh, dhinaca maarata la xiriidha xajmiga ay leedahay iyo saameynta ka dhalan kara intaba Eh, mana ahan in laba iyo toban sano ay ugu dambeysay dabayluhu way dhacaan roobabka dabaysha dabaylaha watana way yimaadaan waxaa dhici karta labadii sanoba mar inay dhacaan hase yeeshee inta badan dabayluhu markay soo muuqdaan oo ay ka yimaadaan dhinaca eh, bariga fog ay ka yimaadaan eh, dabayluhu way leexleexdaan waxaa dhici karta jihada hadda ay ku socoto inay ka leexato awal qiyaasta hore waxay ku jihaysneen dhanka eh, dalka yemen hadda sisay u muuqato dhankan ayay usoo leexatay waxaa dhici kardha haddana inay leexato waxaa dhici kardha inay ay- ay- maxaa la yidhahda xawliga ay ku socotaa isdhimo oo hadhow saameyntoodu sida hadda la malaynayo uu ka yaraado Een, marka insha allah waxaanu rajaynaynaa in roobabku ilaahayna soo gaarsiiyo oo raxmad iyo qabow iyo deganaansho wata laakiin dabaylahana eh, ilaahay baajiyo Waa garta- gobolka bari oon hadda ognahay mooye eh, wasiir meelo kale inay gaarto ma laga yaaba Eh, waxay ku xiran tahay eh, xajmiga iyo iyo xawligaas ay ku soconayso xawliga hadda waa dheereeyaa oo waxa weeye badda ku dul maraysa waa boqol iyo labaatan kilomitr eh, saacaddii ayay ku soconaysa xajmi ah Eh, maxaa lay xawli ah ayay ku soconaysaa marka xajmiga oo kolla hadda muuqdana waxa weye xajmi ballaaran marka waxay ku xiraanaysaa markay inagayna soo gaadho buuraha ay soo gaadho ay badda ka soo baxdo eh, heerkeeda marka gobolka gardafu weeye meesha hadda ay kusoo beegan tahay marka kadib inta ay kusoo gaari kardho gobolka bari iyo saameynta laftigeeda ay ku keeni kardho badaha hadday tahay badda cas iyo hadday tahay hadday dhankan koonfurta usoo leexato badda hindiya intaba fariintaada ugu dambaysa oo radio ergo dadka kaa dhagaysanaya gobolada fog ee puntland oo kale ama dhulka xeebaha ama kalluumaysatada aad u diri lahayd ama halkan aad u marsiin lahayd maxay tahay Eh, fariinteeda aan gaarsiinayna waxa weeye wasaaradda arrimaha guduhu ay gaarsiinayso dhammaan dadka reer puntland gaar ahaanna dadka deegaanada gardafu iyo bariba in dadku ay aada uga feejignaadaan kuna talagalaan saameynta ka imaan kadha dabaylahaas eh, roobabka dabaylaha wata khaasatan dadka kalluumaysatada ah ee badda ku jira eh, oo ay ku talagalaan inay badda ka baxaan xiliyadaas soo aadan iyo dadka reer guuraaga ay ku jira meelaha dooxooyinka iyo togaga in ayaguna ay muujiyaan feejignaan dheeriya oo ay uga baxaan xoolaha iyo dadkii ay ka saaraan meelaha eh, maxaa la yidhahdaa biyo qabatinka ama biyuhu daadad kusoo rogman karaan Eh, insha allahna waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay uusan saameynteeda eh, xun ina ka leexiyo roobabka iyo raxmaddana ilaahay ina soo gaarsiiyo dhammaan eh, dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda eh, maarata muslimiinta intaba
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa hagaag dhegaystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan haddii aad doonaysaan inaad ka hadashaan xaaladaha deegaanadiina ama aad faallo ka dhiibanaysaan warbixinada iyo barnaamijyada uu sii daayo raadiyo ergo waxaad naga soo wici kartaan nambarka gaaban ee laba kun labayo toban qodobo kale oo barnaamijkayaga ku jira ayaad sidoo kale mar dhow maqli doontaan hase yeeshee markan waxaad kusoo dhowaataan wararka qiimaha xoolaha oo burco uu maanta kasoo diyaariyey wariyaha raadiyo ergo sadiiq yuusuf qalaf
kusoo dhowaada dhegaystayaal qiimaha xoolaha saaka iyo sayradda burco waxaana idiin soo jeedinaya anigoo ah sidiiq yuusuf khalaf aan ku bilowno adhiga daabaxa ee burco lagu qalo heerka koowaad ayaa la kala siisanayaa lix boqol iyo konton kun oo shilinka somalilan halka heerka labaadna la kala siisanayo shan boqol oo kun oo shilinka somalilan heerka saddexaad ayaa adhiga daabaxa ee burco lagu qalo saaka lagu kala siisanayaa saddex boqol iyo siddeetan kun oo shilinka somalilan waxaa kale oo suuqa xoolaha lagu kala iibsanayaa orgi waaweyn oo loo oofinayo cumaan iyo yeman kuwaas oo lagu kala siisanayo sayladda burco sagaashan doollar ilaa iyo siddeetan doollar cabdirasaaq maxamed axmed waxa uu ka mid yahay dilaalinta suuqa xoolaha burco waxaanu raadiyo ergo u sheegay inuu yar yahay xoolaha suuqa imanaya saaka geel iyo adhiba saaka xoolaha sayladda joogaa waa yaryihiin ma badna dhulku burwaaqaa ka da'day nimcara baa la hayaa dadkii xoolaha soo iibsan jiray caanii bay cabbayaan xoolihii saaka aad bay markaa u yaraadeenoo hoos ku dhaceen waxay sababta markaa waxaa hoos u keenay dadkii dee burwaaqa dabaalanayaanoo wakhtigeena kahor raymigu caanahay cabbaanoo raashinka way iska yarayareeyaan dadkana dadkuna xoolaha uu ku safraa safar buu ka dhintaayo raashin buu ku iibsada adhiga sayada lagu iibsanaya oo noocma wuxuu u badan yahay neef neef weyn oo orgiyaho yaman loo diro oo dee qaali oo boqol maraya ama dhowr iyo sagaashan maraya shan iyo sagaashan lix iyo sagaashan iyo sagaashan boqol u sarayso iyo adhigaa daabaxa baa la iibsanaya intaasuma meesha lagu gataa intaas meesha lagu gataa marka cadhi badan saaka ma jooga saaka xoolo fara badan sayada ma joogaan dhinaca kale qiimaha u sarreeya ee cawrta burco lagu qalo ayaa la kala siisanayaa heerka koowaad toddoba boqol iyo konton dollar halka heerka labaadna la kala siisanayo shan boqol oo dollar heerka saddexaad oo ah qaalimada yaryar ayaa burco lagu kala siisanayaa saddex boqol iyo konton dollar cabdirasaaq ayaa mar kale ka warramaya geela iyo sababta keentay in uu yaraado saaka geelu ma badnayn oo dadkii geelii waa yaryar yahay xooluhu dee suuxa waa nuuc mar waa badanayaan marna waa yaraanayaan rimiyaa kusoo safrada ama dan muraadha ka iibiyo ama danaha ka iibsiye ku safrada saaka geelas burco sideeda burca yimi waa aadgeed waxa dadan weeyaan yar ma badnaha waxaa yareeyeen kolley dee nimcada waddankeeda adun baa yaraysay un la qabaa un xoolaha kalema wax la qabaa walasoo iibgeyn waay ha walasoo iibgeyn waay
marka toddobaadkii hore u eegto seyrada xoolaha ee magaalada burco dhinaca geela maxay toddobaadka kaga duwan tahay waxay kaga duwan tahay dee waa toddoba xooluhu marka hore dee iyagaas wada oo nimcadaa wada dunka nimca ka da'day nimcadaasaa yaraysay dabeetana xoolihii inay imaan wadaan caanaha dadku cabeeyaa waktigan oo kalena xool riimigu xoolaa waa daawadaa maba iibiba waa la jeclaabaya waa la xejeclaabaya la xejeclaabaya dabeetana way daawanayaan xool marka barwaaqadaa daaqaan bay xoolii daawanayaan maba iibinayaan bo siradu keenime iska daawanayaan caanahana waa cabeeyaan
waxaa intaa inoogu eg qiimaha xoolaha iyo saaka iyo sayladda burco waxaana idiin soo jeedinayey anigoo ah sidiiq yuusuf khalaf
haddii aad joogto cadaado iyo deegaanada u dhow maalin walba raadiyaha ergo waxaad ka dhegaysan kartaa f m ta idaacadda codka gobollada dhexe saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan dhegaystayaasha jooga soomaaliyana waxay nagala socon karaan idaacadaha kuwa haysta adeega internetkuna waxay booqan karaan mareegta aynu ku leenahay ee raadiyo ergo dhoto waarji markana kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha waxaa magaalada gurceel maanta kasoo diyaariyey wariyaha raadiyo ergo cabdirasaaq xirsi haajirow
kulan waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha idaacadda ergo oo maanta idinkaga imaanaya magaalada gurcel ee gobolka galgaduud magacaygu waa cabdirasaaq ajirow barnaamijka dhakhtarka raadiyaha ee maanta waxaa igala qaybgalaya doctor axmed ciye oo ah dhakhtar cudurada guud iyo qalimada kana howlgala isbitaalka ciye ee magaalada gurceel maanta waa kaaga mahad celinaynaa inaad fursad noo siisay in aad dhegaystayaasheenna uga jawaabto su-aalaha ay qabaan aada iyo aada umahadsantaha cabdirasaaq haajirow waayahay doctor dhegeystayaal badan baa meelo kala duwan nagala soo xiriiray oo su-aalo caafimaad qaba marka hore waxaan siinaynaa dhegeystaha ugu horeeya walaal magacaaga halka aad joogta iyo su-aasha aad weydiin lahayd dhakhtarka asalaamu calaykum aad baan idiin salaama dhammaantiin radio ergan waan idin salaamay waxaan ku suganahay gobolka sool degmada kalabeed baan ku suganay dhakhtarka waxaan weydiinayaa waxaan ka cabanayaa wejiga ayaa nabarra yaryar oo yururuc oo aada iyo aada u tira badan ayaa iga soo baxay waa aada cuncun aada iyo aada uga tira badan baan ka dareemayaa marka walaal maxaa lagu sababayn karaa nabarrada yaryar yururucaa faraha badan maxaase lagula tacaali karaa ee lagu daweyn karaa cuncun aada u tira badan bay leeyihin waa intaa wejiga qura aada baa idiin salaama dhammaantiin meel kastaad joogtaan walaal doctor dhegeystaha sool nagala soo xiriira haye cudurrada weji nabraha wejiga ka soo baxa aaday u fara badan yihiin tusaalahaan haddaan dhegaystahan su-aashiisa sida aan u fahmay aan u raacno inkastoo cudurrada maqaarku ay ku fiican yihiin aragti oo isha laga fiiriyo haddana maadaama aan ka hadlayno maaragtay isgaarsiin oo warbaahinta aan ka hadlayno markaan u raacno su-aashiisa finanka wejiga ka soo baxaay way badan yihiin laakiin waxyaaba hadda uu nagala hadlaa waxay u badan tahay inay tahay waxa waaye kaba soo qaad inay tahay findoob findoobka mid waa wax iska caadiya findoobka sida caadigaa wuxuu dadka u badan yahay qofku markuu qaangaaray ilaa labaatan sano labaatan sano wixii ka dambeeya inta badan waa uu baaba'aa laakiin qofku haddana labaatan sana soo ka weyn wuu yeelan karaa nabrahaas oo loo yaqaana findoobka weli findooban ku guda jiraan nooc ka mid ahaa jiro oo loo yaqaano agne fulgaris noocaas waa nooca ugu xun wuxuuna ku badan yahay dadka wejigooda uu saliid saliidda leeyay wuxuuna keenaa nabro wuxuu leeyahay cuncun fara badan dadka qayb ka midoo ku dhaca inta badanna waa dhaxalow ku imaadaa kaas marka wuxuu u baahan yahay inuu dhakhtar maqaar la xiriiro si daawo looga qoro noocaas wuxuu mudan yahay in dhakhtar lala xiriiro haddii wejigiisa uu saliid saliid leeyahay cuncun leeyahay kasoo baxyo uu sameeyo nabrihii horena ay noqonayaan nabro godgod sameeyo oo wejigiisu uu godgod u muuqdo markii la fiiriyo ama rafraf laakiin haddii uu yahay nabrahan caadiga ah oo afka ku wata waxyaabaha cadcad islamarkaasna aan aad u ballaarnayn sida caadigaa afartii qof oo dadka dunida ku nool ka mida saddex qof oo ka mida waa laga helaa da-da u dhexayda kow iyo toban ilaa soddon sano badankooduna waxay baaba'aan da-da labaatan sano waa mahadsan tahay doctor ciye dhegeystaha xiga walaal magacaaga halka aad joogto iyo su-aasha aad weydiin lahayd dhakhtarka
assalaamu calaykum magacaygu waa ayaan tahliil oo joogta degmada ceelwaaq waxaan dhakhtarka waxaan weydiinayaa cunug ayaan markuu joogo buu iga shumaa indhihu way qodmayaan afka yaabis biyo torobaa wuu cabayaa waaya ayaan oo ceelwaq nagala soo hadashay doctor ciye ayaan u bandhigayaa su-aashaada haye doctor okay ayaan aaday u mahadsantaha su-aal fiican waaye inta badan shubanku dadka waaweyn iyo dadka yaryarba uu ku dhacaa laakiin wuxuu u badan yahay caruurta caruurta gaar ahaan waxaa khatar ugu sii jira inay shumaan caruurta da-dooda shan iyo tobanka sano ka yarta ayaan waxa ay ka hadlay waa wax saxa oo caruurta lagu arko shubanka sidiisaba waxaa sababa inta badan waxa loo yaqaano jermska loo yaqaano viros waxaa ku soo xiga waxyaabaha sababa bacteria gaar ahaan bacteria nooceeda loo yaqaano salmonella waxaa sidoo kale sababa gooryaanada waxaa gooryaanadaas ugu muhiimsan gooryaanka loo yaqaano jaardiya caruurta markay shumaan sida caadigaa waxaa lagu arkaa inay inay matagaan lablaboodaan calooshu xanuunto oo caloolmajuujis gaar ahaan sidoo kale madax xanuun qandho iyo gabadha walaasheen ayaan say noo sheegay oo kale waxaa lagu arkaa fouqbax inuu canugu fouqbaxo sida badan shubanka markii guud ahaan lasoo koobo wuxuu ku dhammaadaa maalmo ilaa asbuuc fouqbaxa marka sida caadigaa markii uu yahay nuuca ugu horeeya oo oon dhibaatada badnayn cabitaanka iyo waxyaabahaasa loo badiyay inaaska oo aada loogu deeyo dhib badanna ma lahan laakiin markuu yahay dhedhexaadka iyo marka uu daran labadaas mar ah arrin aad u adag ah tusaale ahaan canuga afkaa khalalaayo sidaa walaashan ayaa noo sheegay hadda indhaha way degayaan waxaa la yidhaahdaa sankan ice indhaha uu goday gelayaan sidoo kale maqaarku wuxuu ekaanaa maqaar qof waayeelahoo kale sidiisoo u duuduubmaa canuga waxaa waaye ilinta waa laga weynaa sidii hadda noo sheegtay oo indhihiisa yacni way qalalan yihiin sidoo kale canugan waxaa laga weynaa maaragtay faruuryaha qoyaanka ka tegaayo markaasoo kale waxaa la rabaa haddii canuga sidaas yahay hadduu canug naaska nuuga uu yahay waxaa la rabaa naas nuujinta aada loo kordhiyo la badiyo lagu celceliyo waxaa la rabaa dareere badan in la siiyo waxyaabaha la siinaa waxaa ka mid a maaragtay fuuq celiya ama waxa loo yaqaano o r s waxaa la rabaa oo kale yacni waxyaabaha kale oo nafaqada leh oo canuga soo celi karo cabitaanada in la siiya la rabaa biyaha waa la cabsiinaa ayagana laakiin biyuhu cusbo ku filan kuma jirto biyuhu way way ku yar yihiin sida caadiga bulshadeenna markii ilmaha shuban ku dhaco way oomiyaan wayna gaajadayna ku fiirsadaan ayagoo dhaqan ahaan u maleeya in canuga haddii wax la siiyo inuu canuga uu shubanka sii badinaayo laakiin sidaas ma ahan haddii marka canuga uu mata keeno oo aada u matagaya ama lalaboonayaba waxaa la rabaa goob caafimaad inay la xiriirto qofka dhakhtar inay in markaas canuga lala xiriirlala xiriiriyaa la rabaa canug hadduu matag badan keeno waa mahadsan tahay doctor ciyo dhegeystayaal haddaad doonaysiin inaad barnaamijkan dhakhtarka raadiyaha aada su-aal soo weydiisaan dhakhtarka waxaad nagala soo xiriiri kartaan lambarka laba kun labaiyo toban oo dadka soomaaliya jooga ay si bilaasha kusoo wici karaan dhegeystaha kale iyo markan su-aashiisa walaal magacaaga halka aad joogto iyo su-aasha aad weydiinayso dhakhtarka
halo salaamu calaykum raadiyo warga waana salaamay magacaygu waa faadin waxaan kasoo hadlayaa degmada cawdaa dhakhtarka waxaan weydiinayaa qofka hadduu safarta cuno ma usu ka qaadayaa cudurka sankarayga safarta usaaidu cuno waayahay faadimo oo cabudwaaqa joogta doctor waxay ku weydiinaysaa sokorta oo la badsadaa oo aada loo cunaa cudurka sakorog miyay keentaa hay doctor okay faaduma aaday u mahadsantaha cabud waa qanaga soo wacday sankorta oo wax badan laga cuno si toosa ulama xiriirto inay cudurka sankarowga keento laakiin waxay ula xiriirtaa si dadban tusaalahaan qofku hadduu si aada u isticmaalo sankorta sida dadkeenna waa ay u badan yihiin waxaa dhacaysa qofka inuu miisaan badan karo oo cayilo qofkaas markuu cayilo kadib marka waxaa imaan karo sankorta cayilkaa keeni karo wuxuu noqon karaa waxyaabaha sankorta keena mid ka mid ah sida caadiga sankorta waxay u kala baxdaa afar nuuc dadka badankiisa waxaa ku dhaca nuuc la yidhaahdo type two diabetes waa sankorta nuuceeda labaad nuuca kale waxaa la yidhaahdaa type one nuuca saddexaad waxaa la dhahaa gestational diabetes waxaa naagaha markay uurkii leeyihiin ay ku dhacdaa oo uurka yeeshaan gaar ahaan bilaha dambe markay dhalaanna way baxdaa sida dhiikarka loo yaqaano briclamsiyada oo kale markay gabadhu dhasho sankortaasi way baxdaa midda afraad waxaa loo yaqaanaa juvenile waxaa waaye ilmaha yaryaraantay kula dhacdaa ama way ku dhashaan marka sonkorta sida caadiga waxyaabahan sonkor badan in la isticmaalo sida caadiga lama ogola laakiin sonkorta si toosa ulama xiriirto inay cudurka sankarowga ama macaanka ay dhaliso
waayahay dhegeystaha xiga markan aan siino walaal magacaaga halka aad joogto iyo su-aasha aad weydiinayso dhakhtarka asalaamu calaykum radiyarka magacaygu waa abdifataax maxamuud waxaan joogaa degmada dhaar dheere waxaan rabaa inaa waxaan dhakhtarka weydiinayaa suuska suuska ilkaha iga jaj birkasta ilkaha iga jajaba suuska maxaa lahay suuska nasteex daawud oo nala soo xiriirtay waxay ka hadlaysaa suuska iyo arrimo la xiriira doctore muxuu yahay macluumaad badan naga sii suusku waa broblem dunida dhan haysta cudurka loo yaqaano suuska laatinka waxaa lagu yidhaahdaa dental caris ama toos dike ayaa loo yaqaanaa suuska suuska sida caadigaa waxaa sababo oo keena aashta ay soo daysay bakteriya bakteriyadaasuna waxay ka dhalataa macmacaanka dadku sida badan ay isticmaalaan suusku iligta markuu ku bilowdo wuxuu ku bilowdaas haruudoo kale kadibna waxay isku beddeshaa madow suuska calaamadihiisa waxyaabaha lagu garta waxaa ka mid ah xanuun qofkoo wax cuniddii xanuujidoo kale oo wax cuniddii dhib ku noqoto waxaa kaloo oo ka imaan kara suuska qofkii inuu caabuq sameeyo ciridkii sidoo kale waxaa ka imaan karaa qofkii in ay maal gasho oo markaas meesha dhacaan ka aruuro taasuna hadhow oo qofkii u baahdo qalliin waxaaba kaloo ay keento waxaa ka mida maaragtay in oo dadka ay wejigoo kale ay dhibaato badan uga imaato foolxumo kale ay ku imaato gowska oo bannaanka u dilaaco markuu bannaanka u dilaacdo meeshaasina ay aad yacnii uga imaato qofkii wejigii ka foolxumaado sida caadiga suuska waxyaabaha aad u keena waxaa ka mid ah oo dadkao aad uga imaado waxaa ka mid a dadka aad u isticmaala sonkorta isla markaasna aan aad u cadaysanin oo ilkaha aad uga taxadirinin suuska sida la ogyahay marka waxyaabaha loo yaqaano macmacaanka waxaa waaye cuntada bakteriyada bakteriyadu waxay aad u jeceshahay waxyaabaha macmacaanka waxaana aad ugu sii khatar badan qofka inuu habeenkii asoon cadaysana u seexdo maalintii oo kale afka carabka ayaa ku dhaqdhaqaaqa candhuufta afka la kala gaarsiinaa laakiin habeenkii qofku wuu jiifanaa hadduu marka cadayga aad markuu jiifanayo uusan cadaysanin uusan luqluqanin ilkihii meesha dhexdoodana uusan wixii ka bixbixinin waxaa imaanayso inuu markaa suuskii jaanis helo oo cuntadiisii oon la cadaynin meeshay u taalla jeermiskii kadibna sidaas uu ku koraa marka maxaa la rabaa suuskii maadaama aan soo sheegnay ka hortagiisa maxaa ka mid a ka hortagiisa waxaa ka mid ah qofku inuu si joogto ah ilkihiisa u nadiifiyo ciridkiisa sonkor cunidda inuu yareeyo waxaa la rabaa inuu cadaysado maalintii ugu yaraan laba mar waxaa la rabaa ilkaha dhexdooda ugu yaraan hal mar maalintii inuu ilkaha dhexdooda waxyaabaha ku jira iska bixiyo hadda dunaa jirtoo kale duntaasoo kale inuu isticmaalo oo ilkaha loogu talagalay guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo maanta idinkaga imaanaya magaalada gurceele gobolka galgaduud anigoo cabdirasaaq aajirow ah ayaa barnaamijka danla socodsiinayay waxaa igala qayb gala barnaamijka doctor axmed ciye oo ah dhakhtar cudurada guud iyo qaliimada kana howlgala xarunta caafimaadka ee ciye
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegeystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan barnaamijkayaga ayaadna dhegaysanaysaan haweeney la soo xiriirtay raadiyo ergo ayaa sheegtay inay go'doon ku yihiin iyada iyo qoysas kale deegaan u dhow magaalada beledweyne safiye cabdi warsame oo sheegtay in hadda ay ku sugan tahay tuulo la yidhaahdo buulixubey oo gobolka hiiraan ka tirsan ayaa sheegtay in tuulada oo shan iyo toban qoys oo qoyskeedu ku jiro ay hadda ku sugan yihiin ay ku go'doomeen halkaas oo dadkii kale ee deegaanka deganaa ay ka barakaceen waxay sheegtay in roob uu yimid markii ay rabeen in tuulada ay ka baxaan islamarkaana daadadku ay ku yimaadeen safiya ayaa intaa ku dartay inay u baahan yihiin in laga badbaadiyo tuulada oo daadad ay buuxdhaafiyeen cunnada ayay sheegtay inay gabaabsi ka tahay waxayna xusay inay jiraan dad waayeella ah iyo kuwo jiran oo carruur u badan oo halkaa jooga cabdi axmed xuseen ayay u warantay waxna marka hore ay tilmaamaysaa halka ay joogto buulxubey waaye meesha waxaa waaye qabrida dadka lagu aaso oo oo oo meel loo dukado magaalada ka xigto tuulada ay aan meeshaasaan ku go'toonsannahay jihada loo loo dukaday ka jirtaa beledweyne waana u dhow tahay qablada loo dukado waa gartay wadada hili keliya iyo webiga inta u dhexaysayna ku taallaa oo waxaa la yidhaha buulixubey qiyaastii meeqay beledweyne u jirtaa laba kilomitir ay u jirtaa magaalada waa ujeednaa masaajida raadeerkay laba kilomitir masaajid raadeerkaan baan ujeednaa laba kilomitir ay u jirtaa haa xaaladda aad ku sugan tihiin waa mid nuuce ah dama loo baa la yidhaha meesha xitaa markii loo kor laga maro laakiin gaar ahaan waa buulixubey xaaladan ku noolnahay waa waa waad garanay qofka afar intaa ogaadiga ku dhex jirto raashiinna helin wax la karshan lahayn aana ilma loo hayn wax lahaynin wax la cunan lahayn eedda hooyo lagamaba sheekay kara aduun baa ka sheekay kara tan waa gartay marka biyaha sidee u dhex joogtaan marka xagga iyo xaggaba waa biyo xageenaanaa hadda xalay shan qoys camalaa la baxshoo qabrida la geeyey intii kale waa lagu dhixi waayey meeshaan taag taaganahay qabridaa la geeyey hadda shan qoys hadda qoysaa la baxshay aan kula hadlaa qoysaa la wadaa waa gartay marka intee loo wadaa qabridaa la geyna xoogaa qabridayna biyuhu degdegay ee amarkiisa ayna biyuhu istaagin biyaa niman badana aan noo yimid oo bi- beera ka soo dabaashay waa bixbixihaa intii kala badnada oo waayeelada iyo ilmihii waa ku gutaansan yihiin sidee cunto ugu dhex karsataa marka biyaha cunimo maa jirta baariya waaba la yaaba la daada rabaaye waa gartay waxaa haysatiin sidee biyaha ugu dhex karsataan karis ma jiro marmaraa fuusta roobkiina kor waday horeba naga daayay ilaa shalay fuustaa mar lagu wax lagu karshee karis ma jiro lagama hadle hadda qabridii markii ilmihii la geeyey waxaa la sheegay qabrida inay qallalan tahay meel bageed ah oo wax lagu karsan karo waxaas marka waxaa loo baahan yahay haddii la awoodo meel qabrida ka shaq geesteedaas ahaa hadda ka hor dad doon loogu keenay wax wixii la awoodo meeshaasana loogu keena wax haddaan la awoodinna alxamdulilah waa gartay marka jiifka iyo harsiga habeenkii iyo maalintii bal ka waran jiif ma jiro jiif ma jiro laba iyo toban jixar waa taagnay waa la baxay hadda santii qoysroobay ka cabsanaa roob haddana isa soo qarqarsahaayo kulliinaa baxnayna tegiyo laba laba isku qabsana sababtay tahay haddaad fariisanaad nala fariisato lamada wada hooyoy waa gartay caruurta iyo waayeelka iyo dadka xanuunsan xaaladooda bal ka waran xaaladooda roobka soo socdaaba nooga daran mooyo waa dhimasho waxay haystaanna male aanan booro loo qabsan male ee walna xoolo lama haysan wax la cuno male laakiin banaankaas khamridaan u bixinaaye haddii wax la awoodo ha naloo keena ama wax wada nuugta ama wax lagu daadiyo ha naloo keena haddaan la awoodinna wax kale ma haynaba heerka biyaha iyo cabirkooda noo sheeg intee ayay uga tegayaan qofka markii uu istaago biyaha qofka yar wuxuu ugu istaaga garbaa qofka weyna dabarka ayay biyaha uga tegayaan ah waa meeshii taagay ahayd laakiin hadda khamridii dadkii tago oo la daldalay oo xalay la daaqulay ilaa saakay la wado waxay leeyihiin xoogaa inta bi la fadhiisto wartanka dhulka waa la dhigi karaa raashin waa la karsan karaa waa gartay muddo intee leeg ayay xaaladaasi ku jirteen shan maalmood saddex maalmood oo maalin ah iyo laba habeenaan ku jirnaa saas laakiin intii kale biyobaxadu caadiya ee nebigaasaa noo gashay biyo biyihiisa hormado ummadaas goodoomankaa laayay waa gartay haddii gurmad raashin ah aada heshaan meesha ma tahay meel aada joogi kartaan Ha- ha, waa joogi karnaa khamridaan barcala hadda dadkii tagay waxay leeyihiin ay soo waceen na waa la fadhiisan karaa heedadaa hadda anigaas kula hadlaa dad waxaan xanuunsanaa agagaarkayga hore duquushiya aan wadaaye ayla jiraan waxaan laleeyahay halhalaa loo wado waa la degi karo teendooyin iyo baca iyo badan lagu karsan karo waaya yidhi waa gartay marka ma jeclaalaheedeen in meeshan goodoonka ah oo halistayda ku ah laydinka saaro oo bannaanka magaalada laydi geeyo khamrida khamrida meesha dadku oo hadda loo baxshay xalay in lala geeyo waa rabnaa haddii nala dafa aho diyaarad moogiyo eebbay doontahay waan ujeedaa ummadda iniyay qabtaa waa gartay marka meeshaasa nala soo istaagay waxaan hugano iyo waxaan nala siiyo waxaan dhisano khamrida khamrida ummadda ku jirta qarkeeda meelaha bannaanaha la helaye Een, maxaa saaki cuntada ku karsata adiga waa ama shaahi ama waxaa kaleeto ma f- sidee u karsatay nosha xaaraan wax la karsaday maaha lamaba karsan karaba dhulkiiya buuxa intee la dabka lagu shadaya maadaama carada dhan ay qoyan waxaan ugu xidhnaa khamrida khamrida dadkii hadda degay waxay heleen waxay shitaan dhalay farfariisaan oo oo qallalanay heleenba oo dadkaas waaba dadkay gacan tahay taagadu waayo biyo male waa ka kala hortay khamridu biyo ma galaan waa gartay maxaa la wataa marka markii qabrida la tago kale oo oo la harsanaya waxaan wadama male waxaa wax la keena hasa ilaahaan ku sugaynaa iyo wiilashaynaa dhallinyarada
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay dhegaystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan barnaamijkayaga ayaadna dhegaysanaysaan roobab xoog leh ayaa ka da-ay deegaano ka tirsan gobolka gado oo roobyare ay ka jirtay sannadihii lasoo dhaafay qaar ka tirsan xoololeeda oo la hadlay raadiyo ergo ayaa sheegay in roobka uu dhibaato u geystay xoolaha oo horay abaar halis ah usoo maray islamarkaana aada u jilicsanaa maxamed cali nuur oo ka mid ah xoololeyda wuxuu ku sugan yahay magaalada ceelcadde ee gobolka gado wuxuu sheegay in boqolaal neef oo ari ah ay ku geeriyoodeen deegaano ka tirsan degmooyinka ay roobka ka da-een isaga qudhiisana ay xoolo ka dhinteen wariyaha raadiyo ergo ee magaalada baardheere axmed cumar saalixi ayuu u waramay alxamdulilah anagu waa nagu abaar bacan oo xoolaha ay waxna dhammaadeen waxna uweg yihiin oo aad iyo aad u liitaan oo raashimo loo dhigay raashimihii ilaahay baa awood leeyahay waxba ay u gelin oy dhammaanaan raashimihii awood loo waayo xaaladda annaga ay meel xun maraysa buu ilaahay boqorka ay roobna siiyey roobkiina roob lixaad oo wuxuu noqday eh, yif wax wata wax ma garanaysaa tan badan ilaahay baa mahadle aryaalo badan aryaalo badanaa dhammaaday anigan kula hadlaa kontan neefaa egay aad roobka iga dili ma garan ilaahay waa na siiyey roobkana saas waa ari fara badan u halaagay nima waxaa jira aryaalaha tiritiri ay ka dhammaadeen nimay boqol ka dhimatay nimay siddeetan ka dhimatay nimay laba ka dhimatay haddii eedigan hadda aan joogno marka horena abaar baana wax dhintay abaar shay baa nagu dhacday dadka wixii uu hayay masigkuu ku geli masigadiina waxba waa u geli waayday markii dambe ilaahay roob masiina wixii hor dhintay maaha waxa kalena roobkii wax badan oo badan oo badan uu nafta ka qaaday haddii haddana alxamdulilah wax ilaahay aas uumay oo wado dhaqaaq ama furan male meel godan hadday sheegahayd iyo hambahay magaranaysaa ee wada hayda biyihii way mareen hadda waxa way ari wixii dhirta madow annaga kale waa fiican nahay dadkan baa hadda aad u cabaada ma garat waa gartay markaad deegaanada roobaystay ee roobabka culus ay ka da'een maxaad inoogu sheegi kartaa kuway yihiin wallaahi iyo yoonka kale anigii hadda odayaalkana aan hadda tagnay meel laga kacay oo laga barakacaan ugu tagnay saad camal oo geelikeeley eelcabda yaaqla dhadhaabla durcalaan lamasa intaan hadda darara isku godiska oo darara la yidhaah meel ay bii fadhiisanin ama aan laga kicin male ma garan waa gartay markaa meelis odhan karaa abaartii iyo gaajadii taagneed deegaanadaasi dhammaan waa mid laga gudbay wallaahi niyo xoolihii waa ka gudbeen hadda dadkii kama gudbin marka run loo hadlo haddii xoolihii marka wixii dhintimaa wixii kale ay noolaadeen hadda oon taagannahay maalinka roobka daaya baabuur socda loogu dumeeyey dadkana dee waad garanaya waddo wax ka imaanin baa la isticmaalaya hadda xoola dhiig loogu berigalaynin xoolihii abaarta marka laga gudbin dadka kama gudbin xoolaha baa ka gudbin xoolihii wixii dhintimaa wixii kale hadda way dhasgeen laakiin waxaa weye wallaahi hadda xaaladda aad iyo aad murajada baa fiican aan leenahay hadda aad ay xun tahay waxaan ku weydiinayaa maadaama roobab culus ay ka deen deegaanka qaabka ay xoolaha u dhammaanayaan balsheeg iga sii warbixin kooban xoolaha laba maadada waa jirta ayay abaar oo ka kora bacan ay naftooda riday oo saanku yidhi deegaan haaswaagii ma garanaysaa markuu beri ay saddex baabuur imaadaynin male saddexda baabuurna raashiin xoolo la siiyo baa saarnaay xoolihii markay saas oo ka kora gacan ilaahay kusaadi kale saas ahaayeen jiri waxa lidaa cudur oo ariga cudur ehna waa jiriya cudurkaas waxa waaya waa xaar hergeb waxaa la yidhaha sabab difdeer waxa la yidhaha feeraha jiidin karaay furuq arigasoo saas u dhammaanaaba waxa weye roobka imaaday oo cudurkaas qaba adigu ninkii shan tiri lahay tiri ha usoo hartay ninkii tiri lahayna soddon ha usoo hartay wax saas camal waa jireen alxamdulilahi waa jiriyaa marka hore ariga saas u jicisa haddana weli aan taaganahay barwaaqada iyadoo la joogo jirida way ku jirtaa
waa tahay dhegeystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan waxaad naga maqlaysaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban qaybihii dambe ee barnaamijkayaga ayaanu soo gaarnay eh markana waxaad kusoo dhawaataan qaar ka tirsan codadka dhegeystayaashu ay noo soo duubeen waxay ka hadlayaan xaaladaha deegaanadooda oo robo badan ay ka da-een iyo fayadhowrka oo aada u liita meelo ka tirsan deegaanada ay kasoo hadlayaan dhegeystayaasha
asalaamu calaykum magacaygu waa shamsashaaf oo joogto degmada caabadaaq runtii walaalayaal raadiyo erga waan islaamaya waana mahadsantihiin degmada caabadaaq waxaa ka dahay roobihii roobabkii aada u safara badnaa daad daad baa dad qaar dadkii qaaday walaalayaal waxaa kale oo nadaafad darro ayaa ka jirdho faydhowrkii ayaa gabaabsi ah waxaan ka codsanayaa hay-adaha faydhowrka iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo wax ku shaqo le inay kaamamka iyo dadka kale barakacayaasha nadaafad darro ayaa ka jirda agtooda in loo gargaaro oo nadaafada iyo caafimaadka loogu loo daryeelo asalaamu calaykum raadio ruga waa mahadsanta asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa maxamed axmed ibraahim oo jooga degmada firlibaax alxamdulilahi roobka deerka oo degmada firlibaax aada ugu da-ay marka waxaa weye waadiga degmada ku dhuftay naxariis badan ayuu u geystay degmada firlibaax hadda alxamdulilahi waa fiican tahay waxa weeye kanaaca ayaa ka jirta waxay codsanayaan sasiiriye iyo hay-adaha samafalka ay ka codsanayaan markaa degmada firlibaha dhibkaas ayaa jira kanaaxi hooye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga xasan cali geede waxaan joogaa meel lagu magacaabo dhoobey amba waaba ari waxaana leeyahay idaacadda ergo aad ku mahadsantihiin fursad aada ma siiseen sanduuqa codka maadaama wax badani ay hadda aan noo suurtagali karaan idinkuna inay macnaha idinkuna aada la socotaan radio ergo waxaan leeyahay waxaa ka da-ay roobab deertii la sugayay roobabkaasna oo meelo badan haddana ay dhibaato ay ka jiraan laakiin hadda dad qaar horey dhibaato weyn ay haysatay haddana maantana ay barwaaqo iyo bashbash ay ku jiraan marka alxamdulilah taasna waa nimcadda ilaahay subxaana watacaala iskale weeyaan bismillahi raxmaan iraxiim raadiyo wergo wayna salaamay waxaan joogaa magaalada cadaado waxaan ka cabanayaa nadaafad darrada magaalada cadeed oo ka jirta ayoo qashinkii ayoo wax qaadaya la erag iyo wax daryeelaya la erag waxaan u cabanayaa dawladdu iyo qolada meesha xakunta inay iskaashadaan ayoo qashinka ay naga qaadaan oo meel kasta meeshii la mari tago qashin baa yaal assalaamu calaykum waraxmatullah wayna salaamay raadiyo ergo fadlan hadalka iyo meeshuu gaaro haa mahadsanid raadiyo ergo waa salaamantiin waa cabdullaahi oo jooga degmada bilcille oo oo u dhexayda magaalada dhuusamareeb iyo deegaanka xanan guure waxaanu ka cabanaynaa ayax roobabkii daygtoo daay dhiftii ka dhamaynaya daaqii ayaysa xoolan ku helin wax daaqa ilaa iyo hadeerna wax gargaaruna soo gaaray oo ayaxa ka kiciya waanu la-nahay dowladda galmudug iyo dowladda federaalka waxaanu ka codsanaynaa inayna soo gaaraan raadiyo raadiyoaan ergana inaynaga gudbiyaan fariintas ayaan ka codsanaynaa waa mahadsantied haa raadiyo ergo assalaamu calaykum waxaan joogaa degmada baardheere magaceydu waa maxamuud cabdi xasan hadda waxaan kula hadda xadirkaan kula hadlaaya biyo ayaan dhex joognaa waa badan baa da-ay carrada biyaa galay xoolo badan iyo hanti badan buu igu geystay naf imaal marka raadiyo ergo intaas ayaan ii sheegaynaa haddii ilaahi insha allah maca ilaahay noo keeno waa
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa idaacadda risaala lixda ilaa toddobada fiidnimo maalin kasta hagaag dhegaystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan barnaamijkayaga ayaadna dhegaysanaysaan webiga jubba ayaa ku fatahay deegaanka goobweyn ee gobolka jubbada hoose axmed cabdi toronto ayaa wararkii u dambeeyey ee fatahaadda iyo saameynta ku dhalatay soo diray deegaanka goobweyn oo kismaayo ka xiga dhinaca waqooyi una jira saddex iyo toban kilomitir ayaa xalay waxaa ku fatahay webiga jubba waxauna saameeyey laba xaafadood oo ku yaala deegaanka goobweyn gudoomiyaha deegaanka goobweyn cumar cabdulaahi oo la hadlay idaacadda redio ergo ayaa sheegay in soddon iyo lix qoys ay ku barakaceen fatahaadii xalay ka dhacday deegaanka goobweyn waxauna intaasi ku daray in xalay dadkii loo gurmaday oo ciidamada iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay gurmad u sameeyeen dadka ay saamaysay fatahaada ee adeer xalay waxaa weeye abaaroe koo iyo tobanka habeennimo xilligii ajanka labaad webigii baa karkaarka jidiyey dooxyihii jeexjeexnaa doox ka mid ah waatay dawladda ay naga xirtay taasi biyo naguma keenin afar dooxood oo furfuran oo fara ah baa jirtay oo ninety seven biyihii fatahaada samaysmay farahaasiba biyihii webigii karkaarka jidiyey biyihii faraheyda soo mareen xaafad laba xaafadood oo magaalada ka mid ah xaafadda waaberi iyo xaafadda tawfiiq siiba weliba xaafadda tawfiiq xaafad waaxda la dhaho ayay biyihii ku sugmeen iyo iskuolkii xaafaddaasi ilaa iyo soddon iyo lix guri oo xaafadda ah baa barakac ka dhacay waxaan waan waan u gurmanay oo waan ka soo saarnay meesha xaafadda taagii ahayd baan keennay oo si kumeel gaara baan meesha u dejinay dad nool maasha allah dad nool oo dhintay ma jiraan bal laakiin axmed cabdi maxamed axmed toronto radio ergo kismaayo
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
haddii aad doonayso inaad ka qayb qaadato barnaamijyada ka baxa raadiyo ergo ama aad ka hadlayso xaaladda deegaankaaga inaga soo wac nambarka gaaban ee laba kun labaiyo toban innaguna halkan ayaanu ka baahin doonaa codadkiina inta aynu awoodno maalin kasta barnaamijkii gobaad ayaanu markana eegaynaa kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo aan uga hadalno arrimaha haweenka barnaamijka maanta waxaa marti inoogu ah foosiye xaaji aadan oo guddoomiye ka ah xisbiga dimuquraadiyadda qaranka oo ah gabadha keliya ee hogaamisa konton iyo toddoba xisbi oo laga diiwaangeliyey soomaaliya foosiye oo horey usoo noqotay ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirkii arrimaha dibadda waxay ka hadlaysaa sababaha keena in haweenku aanay ka dhex muuqan xisbiyada siyaasadeed ee dalka waxay sheegtay in fursado badan ay haweenka hor yaalaan hase yeeshee ay weli jirto cabsi ay ka qabaan dhanka siyaasadda waxay xuustay in dadaalkeeda siyaasadda ay uga gol leedahay sidii ay dhiirigelin ugu noqon lahayd gabdhaha soomaaliyeed waxay u warantay wariyaha raadiyo ergo ee magaalada muqdisho fardowso maxamuud sahal waad mahadsan tahay horta waa salaamayaa idinka iyo dhegaystayaashiinaba iguma horeyso xisbi aan gudoomiye ka noqdo halkan xisbigan laftiisa hargeysaan kasoo ahaa gudoomiye madaxweynena uga tartamay oo aan maaragtay marka iguma cusba keliya ma aha inaan rabo inaan anigu meel ka madax noqdo waxaan rabaa gabdhaha soomaaliyeed inay helaan dhiirigelin iyo inay samayn karaan marka aada iyo aad baan ugu ugu ugu faraxsanahay inaan weli niyadda hayo waxaana aan gabdhaha soomaaliyeed u sheegaya wax caadi ah waa wax sahlan wax adag ma aha raggana hadday ku arkaan adiga oo tartan la galaya ama garab taagan waa kugu ixtiraamayaan marka badi waa dhiirigelin iyo maaragtay hadday suuragal tahay inaan hogaanka aniga iyo inta ila midka ay qabato maxaa kuu suurto geliyey fursadda ee ka dhex muuqashada saameynta leh iyadoon ognahay in siyaasadda dalka oo ay ku dhisan tahay hardan iyo isgarbin ay garwadeen ka yihiin odayaal siyaasadda garabsiya iyo sidoo kale inay tahay shaqada ragga ay aaminsan yihiin horta waxaas hirgelinayaa kolka horeba qof walba waa niyadda niyadaada haddaad geliso wax inaad sambaylat haddaad rabto inaad noqoto waad noqon kartaa injineer haddaad rabto inaad noqoto waad noqon kartaa siyaasi heer saraa haddaad rabto inaad noqotona kaba sahlan marka odayaasha iska dhaadhiciyey in keligood iyo ragga uun ay gaari karaan meel gabdho badan oo muslimiina ayaa adduunkan madax ka soo noqday ay ka mid tahay benasiir buto ay ka mid yihiin labada haweenahee konton sano ku dhowaad isku bedela bangaladesh ee odayaasha iyo shuyuukhda waddankao dhami kala raacsan tahay sheekha xasiin iyo sheekha ziya waxaa ka mid ahayd magawati oo iyaduna indonesia oo dalka adduunka ugu weyn pobulationka muslimka ugu weyn boqol milyan iyo dheeraad ah gabadh baa iyaduna madax ka soo ahayd waxaay ka noqotay hadda ka tahay mauritius hadda singapore bay ka tahay gabadh muslimada marka dalalka aan carabta ahayn ayay gabdhaha muslimiintii galaan roolkaas laakiin gabdhaha carabta dhaqan iyo iyo odayaasha carabta oo xoogaa hinaaso badan ayaanu ogolayn gabdhaha inaguna dhaqankii carabta o inagu dhawaabaan qaadanay marka haweenku wax badan bay taraan waa la tijaabiyey qofkii caqli badan ina qofka madaxahe caqli badan hadduu haweenka hawlgeliyo horuu loo soconayaa sababtoo ah haweenku waa gurigoo kale wadanku guddiga gabadhu markay soo gasho halkan nadiifa halkan masax halkan hagaaji kan caruurta toosi kan u qabo kan saasoo kale weeye dalkuna ninkuna wuu soo galaa guriga wuu dhex fadhiistaa cuntada fadhigaa loogu keenaa wuu jiibsadaa shaaha fadhigaa loogu keenaa hadhowna wuu baxaa halka gabadhu ay shaqaynayso markasta dalkuna waa saasoo kale qof horta wax isu ogoli ma jiro haweenka wax looma ogola maaha ragba waxba isuma ogola weliba haweenku ma dagaalamaan rag waaba ku dagaalamaan waa isku dilaan marka wax u diidani ma jiro eh ayagaan mi saddex saaxadaba imanaynin ayaga ayaga nafsadoodiiyo niyadoodii baan siinaynin laguma ogolaa ka wada dhaadhacsan hadda markaan anigu idhaahdo xisbi baan madax ka ahay haween badan baa igu idhahda diintu kuma ogola halka ku qoranta diintu ima ogola inaan xisbi madax ka noqdo ma akhriyayaan ma oga waa cilmi dhagood marka haweenku waxa akhriyaan ha bartaan horaha usoo dhaqaaqaan xuquuqda ay leeyihiin raggu ma leh wax badan bay qaban karaan haweenku haddii ay runtii iyagu isqanciyaan waa tahay dhegaystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan barnaamijkii gobaad ee maantana waa naga intaa fardowso maxamuud sahal ayaa igala qayb qaadatay soo saaristiisa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo dhegaystayaasheenna qaayaha lahow halkaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay koo iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertis waxaad sidoo kale naga dhegaysanayseen qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dooto r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
thank you